إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد darsigeena wuxuu ku saabsan yahay alfutuur asbaabuhu wa cilaajuh futuurka asbaabta keenta iyo cilaajka uu leeyahay futuurku waxa weeyaan dacfi ku yimaado qofka muslimka ah oo uu ka daciifo cibaadaadkii oo siduu awel hore ugu dadaali jiray uu dadaalkiisii wax iska dhimo futuurka sidaas baa la yidhaahdaa waana xaalad ay dhici karto qofka muslimkaa inuu soo maro fii fatratin min fataraati xayaatihi ilaan qofka hal si noloshiisoo dhan ma aha marka fataraad uu dacfi soo galo uu futuur soo galo oo gaabino ay soo gasho ayaa dhici karta noloshiisa inay ka mid tahay arrintaasna waxaa tilmaamaya xadiidkii u wariyey alimaam axmed fi musnadihi min xadiisi cabdillahi bni mascuud radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaal ina likuli camalin shiratan wa likuli shiratin fatratan faman kanat fatrathu ila sunnati faqad hudi waman kanat fatrathu ila gayri dalika faqad halak xadiiskaas wuxuu tilmaamhayaa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi in uu leeyahay camal kastaba dadaal iyo nashaad uu leeyahay oo qofka camalka uu samaynhayo uu waxa weeyaan waktiyaalka gobolkood uu leeyahay dadaal badan iyo nashaad badan iyo camalkaas oo uu si wanaagsan u hagaajiyo laakiin qofka bini aadamka ah ma aha matoor ma aha waxaa dhici karta marka fatra dacfi a inuu soo galo xadiisku wuxuu leeyahay marka walikulli shiratin fatra dadaal kasta wuxuu leeyahay futuur iyo dacfi iyo inkisaar buu leeyahay marka markii uu qofka fatra ay ku dhacdo ama dacfi uu ku dhacdo ama futuur uu ku dhaco waxaa loo baahan yahay markaas in uusan u bayrinin dhinaca bidacda iyo dalaalaadka ee haddii marka futuurka cibaadaadkii intuu ka galo ama dacfi cibaadaadkii uu ka galo misena uu u bayro dhinac bidac iyo dhinac dalaalaad waxa weeyaan halaag calaa halaag weeyaan arrintaasu sidaa daraaddeeda nabigu wuxuu leeyahay marka faman kanat fatrathu ilaa sunnatii faqad hudiye qofkii fatradiisa ama dacfigiisu uu xagga sunnada un usii jeedo oo uunan sunnadii ag marinin ee isagoo marka acmaashiisii ay daciif tahay ama ay fatra ku sugan tahay qofkii marka sunnada aan ag marinin sunnada usii jeesta qofkaas waa la hanuuniyey waa qof hanuunsan oo wanaagsan waman kanat fatratuhu ilaa gayri dalik qofka fatradiisa waktiga dacfiga ay cibaadaadka ka gasho ama daacaadka fatradu ay ka gasho oo sidii hore uu u dadaali waayo isla markaas misana u leexda dhinaca bidacda oo sunnadii ka leexda qofkaas wuu halaagsamay futuurkiina waa mushkilo dhinaca uu u leexday oo bidacda ahuna waa mushkilo kaleeto futuurkaas marka qofka lasoo gudboonaada oo ay dhici karto fatra fataraadkiisa kamid a inuu lasoo gudboonaado wuxuu kasoo bilaabanhayaa qalbiga wuxuuna u tallaabahayaa ama u faafahayaa xibnaha kale ilaan cibaadaadka qalbigana waa laga sameeyaa xibnaha kalena waa laga sameeyaa qalbigoo isagaa xibnaha madax u ah isagaa melig u ah xibnaha kaleeto junuudiisii weeyaan marka haddii qalbiga dacfi uu galo oo futuur uu galo oo cibaadaadkii uu ka gaabiyo xibnaha kalena way ka gaabinayaan ilaan qalbiga ayaa madaxdii ah marka qalbiga sida uu yahay ayay xibnaha kalena yihiin hadduu qalbi nuuraya uu yahay oo dadaalahaya oo cibaadaadka ku dadaala xibnaha kalena way ku adeecahayaan haddii dacfi uu galo oo uu gaabiyo qalbigii xibnaha kalena sidoo kaleeto weeyaan arrintaana waxaa tilmaamhaya xadiidkii uu wariyey annucmaan ibni bashuur bashiir radia allahu canhuma waa xadiis ay saxiixeynka ay wariyeen shaykheynka wuxuu leeyahay nabigu alaa ina fi ljasadi mudgatan ida salaxat salaxa aljasadu kulluhu alaa ina fi ljasadi mudgatan إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب waxaa ku jira jasadka xibin haddii ay wanaagsanaato oo ay hagaagsan tahay jasadka kalena wuu wanaagsan yahay kulligiis wuu wanaagsan yahay haddii ay fasahaadona xibintaasu jasadka kulligiis wuu fasahaadaya xibintaasuna waa qalbiga marka xibintaas qalbiga taasiir weyn bay jasadka ku leedahay salaaxan wa fasaadan taasiir weyn iyo raad weyn bay ku leedahay xibnaha kaleeto waxaan shaki lahayn marka bini aadamka quluubtiisa iyadoo marka xibnaha kale madax u ah inay qaybsanto oo ay u qaybsanto qalbi saliim ah iyo qalbi meyit ah iyo qalbi mariid ah qalbi caafimaad qaba oo nabad galay iyo qalbi dhintay iyo qalbi jiran oo ay dhici karto inuu caafimaado oo qalbigii saxiixay oo kaleeto uu noqdo ama qalbigaas cudurka intuu ku bato uu dhinto bini aadamka jasadkiiska sidaas oo kale weeyaan jasad maaragtay nadiif oo cudur ka maran oo saxiix ah saliim ah ama jasad dhintay ama jasad mariid ah oo marka haddaan cudurkii laga daaweyn oo cudurkii ku daaho oo uu ku fido ay dhici karto marka jasadkii inuu dhinto sidaas oo kale qubuubtu waxa weeyaan waa quluub caafimaad qabta waa quluub dhimatay waa quluub jiran qalbiga saliimka ah waxa weeyaan marka qalbi khaalis ah oo ka khaalis ah shirki iyo bidca iyo shahawaad iyo wax kasta oo ilaahay subxaanahu watacaala uuna jeclayn ka khaali ah waa qalbi nadiif ah waa qalbi wanaagsan waa qalbi ilaahay subxaanahu watacaala wax uu ka raadi yahay wax uu jecel yahay ay ku amiran yihiin qalbigaas waxa weeyaan qalbiga saaxiibkiisu yowma alqiyaama uu ka nabadgelahayo ilaahay subxaanahu watacaala cadaabtiisa waa qalbiga wax ku tirahaya qofka yowma alqiyaama meel aan maal iyo ilmo ayna wax ku tiraynin sida allah subxaanahu watacaala uu yidhaahdo cala lisaani khaliilihi ibraahim walaa tukhzinii yawma yubcathuun yawma laa yanfacu maalu walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim ha ifadaxayn buu leeyahay khaliilullahi ibraahim isagoo rabbigiisa baryahaya ha ifadaxayn maalinta lasoo bixinayo khalaa'iqda maalinta aysan anfacaynin maal iyo wiilal aysan qofka anfacaynin ila man ata allaha biqalbin saliim laakiin qofkii allah subxaanahu watacaala ula yimaada qalbi wanaagsan saliim ah ka nabad galay cuduro iyo maaragtay wax qalbiga khariba qofkaas unbaa nabadgelahaya marka ilaa man ata allaha biqalbin saliimin laakiin waxaa nabadgelahaya oo qalbigiisu uu anfacahayaa qofkii ilaahay subxaanahu watacaala yowma alqiyaama ula yimaada qalbi saliim ah qalbigaas saliimka ah bacdu alaxaadiis waxay ku shabaheen quluubta shimbiraha oo kaleeto waa quluub aan balaayo ku jirinin xiqdi iyo xasad iyo cadaawaad iyo wax xun oo dhan quluub ayna ku jirinin weeyaan marka xadiiskii muslim uu wariyey min xadiisi abi hurayra wuxuu ahaa nebigu inuu yidhaahday yadkulu ljannata aqwaamun af-idatuhu mithlu af-idati atayr waxaa jannada gelahaya qolooyin quluubtoodu ay tahay quluubta shimbiraha oo kaleeto waa quluub nadiifa weeyaan marka wanaagsan wax kasta oo ilaahay uu nacab yahay ilaahay subxaanahu watacaala uuna raadi ka ahayn ka nabad gashan ka nadiif ah ka caafimaad qabta qalbiga saxiixa waxaa kasoo horjeeda qalbi meyit ah waa qalbi aan nololu ku jirinin nolosha wanaagsan oo macnawiga ah kuma jirto waa qalbi aan ilaahay subxaanahu watacaala garanaynin waa qalbi aan ilaahay subxaanahu watacaala caabudinin aan amarkiisa qaadan aan waxa uu reebay ka fa reebtoomin waa qalbi hawadiisa iyo shahwadiisa caabuda waa qalbi yaqaana waxa uu cuno iyo waxa uu cabo keliya qofku qalbiga noocaas oo kale ah waa qalbi meyit ah marka qofkiiba ha noolaado qalbigiisina ha noolaado nolosha xisiga ah laakiin noloshii wanaagsaneed oo macnawiga ahayd oo qofka qiimo u yeelaysay buu ka dhintay qalbigaas waxaa la dhihi karaa marka qalbun meyit qalbiga saddexaad waxa weeyaan qalbi mariid ah waa qalbi jiran weeyaan waa qalbi futuur uu ku jiro dacfi uu ku jiro waa qalbi laba shayba ay ku jiraan wax caafimaad la dhihi karona way ku jiraan oo ilaahay subxaanahu watacaala wuu yaqaanaa cibaadaadkiisana wuu sameeyaa waxa weeyaan ilaahayna waa jecel yahay diinkiisa waa jecel yahay laakiin maca daalika waxaa dhici karta inay shahawaadkiisu ka qaalib noqdaan oo waxyaalo badan oo ilaahay uu xarimay uu qofku dhex dabaalanhayo masaajidkana inuu yimaado kalaabyadana uu tago masalan inuu ku dadaalo daacaadka marmar marmarna uu shaydaanku jiito masaajidka markuu ka baxo inuusan indhihiisa xifdinin oo wax xaaraana indhihiisu ay ku warwareegaan baa dhici karta qalbigaasu wuxuu ka dhaxeeyaa marka cudar iyo caafimaad wax caafimaad la yidhaahdona way ku jiraan oo ilaahay subxaanahu watacaala jacaylkiisa diinkiisa jacaylkiisa iyo cibaadaad gobolkood uu sameeyo wax ilaahay uu necab yahay oo waxa weeyaan shahawaad uu dhex dabaalanhayo na way ku jiraan qalbigaas ayaa la dhihi karaa marka waa qalbi jiran qofka marka haddii uu cudur ku dhaco hadduu cudurkaas uu marka uu ku dhaco iska daaweeyo waxaa dhici karta inuusan dhibaato gaarsiin laakiin hadduu cudurkii faraha ka qaado oo jirkiisii uu ku faafo waxaa dhici karta qofkaas inuu sabab ugu noqdo cudurkaasi inuu dilo marka sidaas oo kaleeto weeyaan qalbiga mariidka ah jiran oo maaragtay maado wanaagsanna ay ku jirto maado xunna ay ku jirto wax wanaagsanna laga heli karo wax xunna laga heli karo haddii qofka marka uu isnadiifiyo oo qalbigiisa uu dahiro oo uu ka saaro waxa xun inuu caafimaado baa dhici karta haddii uunan qalbigiisa dan ka yeelan oo wax kasta qalbigiisa uu doonayo shahwa uu sameeyo oo uusan iska kontaroolin qalbigiisa xaaladda uu ku sugan yahay xaaladiisa caasimaadeed waxaa dhici karta qalbigaas ugu dambeyntii inuu dhinto oo uu ku biiro quluubtii dhimatay marka qalbiga mariidka ah weeyaan qalbiga futuurka uu ku jiraa oo ilaahay subxaanahu watacaala daacaadkiisa sidii la rabay aan u samaynin oo ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu qofka ka reebay sidii la rabay aan uga harinin marka waxaa sabab u ah marka cudurkaas ama futuurkaas qalbiga ku dhaca laba arrimood mid shahawaad weeyaan haddii marka shahawaadka nafsadu ay jeceshahay oo qalbigu uu jecel yahay qofku uu dhex dabaasho waxay noqon kartaa marka shahawaadkaas macmacaankaas uuna ilaahay jeclayn ee nafsada iyo shaydaanku ay jecel yihiin inay noqdaan sabab uu qalbigu la jirado oo markaas daacaadkii uu ka gaabiyo marka macaasida iyo dunuubtu waxa weeyaan waxa jiriya quluubta bini aadamka waa sihaam khatar ah waa sun khatar ah oo qalbiga dhibaato gaarsii karta hadduuna qofku qalbigiisa muraaqabayn oo uuna kontarool la jooginin waxaa dhici karta marka shahawaadkaasu inay qalbigiisa sabab ugu noqdaan marka dambeeto inay dilaan sidaa daraaddeed cabdullah ibnu cabbaas waxaa laga wariyey inuu yidhaahday inna lilxasanati nuuran fi lwajhi wa diyaa'an fi lqalbi wa maxabbatan fi quluubi alkhalqi wa ina lilmacsiyati sawaadan fi lwajhi wa dalaaman fi lqalbi wa buqdatan fi quluubi alkhalqi wuxuu yidhaahday xasanaadka iyo daacaadka ilaahay waxay leeyihiin nuur oo wejigabay nuuriyaan nuur macnawibahay nuuriyaan qalbigana waa ifiyaan khalqiga quluubtiisana jacayl bay uga soo jiidaan macsiyadu waxay sababtaa oo ay tahay madow macnawi aho qalbiga waxa weeyaan wejiga saaran iyo mugdi qalbiga ku jira iyo nacayb khalqiga quluubtooda ugu jira qofkaas maaragtay macsiyada ku maman haddii marka macaasidu ay qalbiga ku badato oo qofku qalbigiisa uu isaga dhaqi waayo toobakeenka waxaa dhici karta markaas inay arrintaasu qalbiga daboosho macaasidaas iyo shahawaadkaas ay qalbigiisa daboolaan ay qalbigiisa madoobeeyaan ee markaas qofku uu kala gara waayo wax xalaala iyo wax xaaraana wax wanaagsan iyo wax xun sida uu wariyey alimaamu tirmidi min xadiisi abi hurayra radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alay wasalama qaal ina alcabda ida akhda'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sawda faida huwa nazaca wastakfara allaha wataaba suqila qalbuh fain caada ziida fiiha xata tacluwa calaa qalbih wahuwa alraanu aladi dakara allahu fi kitaabihi kalaa bal raana calaa quluubihim ma kanuu yaksibuun waxa uu xadiiskaasu leeyahay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi cabdiga addoonka haddii uu dambaabo dembi waxaa qalbigiisa lagu qorahayaa madow yar haddii dembigii uu ka fadhiisto oo uu ka fuqo haddii uu ka fuqo dembigaas waxa weeyaan oo ilaahay subxaanahu watacaala uu dembi dhaaf weydiisto oo uu toobo keeno qalbigiisa ayaa la dhaqahayaa qalbigiisa ayaa dhaqmahaya nadiif buu noqon hayaa haddii marka qofka uu dembigii ku noqnoqdo waxaa lagu siyaadinhayaa madowgii lagu qoray qalbigiisa xataa tacluwa qalbah ilaa ay qofka qalbigiisii waxa weeyaan ay ka saran marto waxaas madooba uu ka saran maro qalbigiisa wa huwa alraanu aladi dakara allahu fi kitaabihi kaasuna waxa weeyaan shayga uu ku magacaabo allahu subxaanahu watacaala raan oo uu kitaabkiisa ku sheegay oo uu yidhaahday kalaa bal raana calaa quluubihim ma kaanuu yagsibuuna waxaa daboolay quluubtoodii wixii ay samaynayeen waxaa loo baahan yahay marka qofka muslimka inuu qalbigiisa muraaqabeeyo oo qalbigiisa uu koontaroolo xaalaadkiisa daacadeed ama macsiyadeed sida markii uu ku dhaco cudur qofka jas jasadkiisa uu u muraaqabeeyo jasadkiisa uu takhtar u tago oo uu isku dayo inuu jasadkiisa daaweeyo waxaa loo baahan yahay qofka markii uu qalbigiisa wax ka dareemo oo uu ka dareemo inuu ka gaabiyey ilaahay subxaanahu watacaala taacaadkiisii in uu isku dayo qalbigiisa inuu daaweeyo bini aadamka ma aha macsuum qofka waxa weeyaan laga xifdiyey dembi dembi wuu ka dhici karaa qofka khalad wuu ka dhici karaa laakiin waxaa loo baahan yahaa mar kasta markii uu dembi ka dhaco inuu tawbakeen la daba taagnaado dembi kasta oo ka dhaca waxaa loo baahan yahay inuu toobakeen daba socdo waxaa loo baahan yahay nafsadiisa iyo qalbigiisa inuu muraaqabo ku hayo inuu xisaabtan ku hayo intii aan la xisaabinin asaga sida uu yidhaahday cumar ibn alkhadaab radia allahu canhu xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu fainahu aysaru lixisaabikum wazinuu anfusakum qabla an tuuzanuu watajahazuu lilcardi alakbar yawmaidin tucraduuna laa takhfaa minkum khaafiya cumar ibnu khadaab wuxuu leeyahay waxaad xisaabtiin nafsadiina intii aan laydin xisaabinin nafsadiina iska xisaaba adinku حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا سلاس بوليهي وتجهزوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية wuxuu leeyahay nafsadiina xisaaba intaan laydin xisaabinin arrintaas baa idiin fududay karta oo idiin fududay og xisaabkiina nafsadiina nafaftiina waxa weeyaan miisaama intii aan laydin miisaaminin adinka waxaana isu diyaarisiin ilaahay subxaanahu watacaala bandhigiisa weyn oo ilaahay laydin bandhigayo yawma alqiyaama yawmaidin tucraduuna maalintaas waxa weeyaan waxaa laydin bandhigahayaa allah subxaanahu watacaala laa takfaa mana idinka qarsoon mayso minkum idinka khaafiyatun mid qarsoon idinkama qarsoomayso marka qof kastoo muslim ah dembi wuu ka dhici karaa laakiin waxaa la doonahaya inuusan ishilmaansiin dembigii macsiyadii inuuna ishilmaansiin qalbigiisa markuu ka dareemo maaragtay futuur waxa weeyaan qalbiga marka ku mashaqaysan dunuub waa inuu toobo keenaa oo uu iska dhaqaa dunuubtaas wuxuuna isaga dhaqi karaa oo qalbigiisa uu ku nadiifi karaa inuu ilaahay u toobo keeno oo uu istikfaarsado waxa weeyaan dunuubta marka qayb waxay ka imaataa xagga shahawaadka oo nafsada waa jecel waa wax waxa weeyaan nafsada ay ku macaansato laakiin caaqibadiisu ay xun tahay oo ilaahay subxaanahu watacaala uusan ogolayn waxaa kamid ah waxyaalaha qalbigu uu ku kharibmo waxa la yidhaahdo shubuhaat itibaacu shubuhaat wax diin u eg oo aan diin ahayn qofka hadduu diin ka dhigto qalbigiisu wuu ku jiran hayaa waxaa loogu talagalaa qalbiga diin saxiix ah inuu galo cibaadaad saxiixa inay cibaado u noqoto laakiin wax aan diin ahayn oo diin loo ekaysiiyey oo shubuhaad ah oo bidac ah hadday qalbigiisa gasho way jirinaysaa arrintaas marka bidacda ah ayaana ka khatar badan weliba dembiyaalka kaleeto oo aan bid bidacda ahayn marka shubuhaadku quluubtabay kharibaan shahawaadkuna quluubtabay kharibaan shubuhaadka iyo bidacda raac raacitaankooda iyo ku cibaadaysigooda iyo waxa weeyaan ku dhaqankooda wuxuu sababahayaa ama waxay sababaysaa arrintaasu qofka inuu waxa weeyaan qalbigiisa u jirado jiradaasuna ay u tallaabto marka dambe mawd asar laga wariyey alimaam malik ayaa wuxuu tilmaamahayaa qofka waxa weeyaan bidcada ku dhaca isagoo markaas u malaynaya inuu wanaag samaynayo inay dhici karto arrintaasu inay sababto fitna inay u sababto ama cadaab ay u sababto waxa uu yidhaahdo sufyaan ibnu cuyeyna raximah llahu samictu malik min anas wa ataahu rajulu faqaal ya aba cabdillahi min ayna uxrin qaala min dilxulayfa min xaysu axrama rasulu llahi sala allahu alayhi wasalam faqala fainii uriidu an uxrima min almasjid faqala la tafcal qala fainii uriidu an uxrima min almasjidi min cinda alqabr qala la tafcal fainii akhsha calayka alfitna qala waayu fitnati fi hada inama hiya amyaalu aziiduha qala waayu fitnati acdamu min an taraa anaka sabaqta ila fadilatin qasara canha rasulu llahi sala allahu alayh wasalam inii samictu allaha yaquul falyaxdar aladina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim nin baa u yimid buu leeyahay malik ibnu anas markaasuu wuxuu ku yidhahday aba cabdillah xaggeen ka xarmadaa waa nin madiina jooga oo doonahaya markaa inuu xaj xarmado ama cumre uu xarmado markaasuu yidhaahday waxaa ka xarmanaysaa dulxulayfa oo ah miiqaadka reer madiina meeshii rasuulku u ka xarmado weeye meeshaas ka xarmo buu yidhi markaasuu ninkii wuxuu yidhaahday waxaan doonahayaa inaan ka xarmado masaajidka nebiga markaasuu yidhi sidaa ha yeelin ninkii baa wuxuu yidhi waxaan doonahayaa inaan ka xarmado masaajidka nebiga qabriga nebiga agtiisa inaan ka xarmado markaasuu yidhaahday sidaa ha yeelin buu yidhi haddaad sidaa yeesho waxaan kaaga cabsanhayaa inay fitna kugu dhacdo inuu qalbigaadu leexdo markaasuu ninkii intuu arrintii marka qariibsado wuxuu leeyahay fitnada ku jirta arrintan maxay tahay waxa weeyaan amyaal shan mayl ama toban mayl weeyaan oo anigoo muxrim aan sii marahayo oo daaco ilaahay ku jira markaasuu malik anas wuxuu yidhaahday waa jawaab aada iyo aada u qiimo badan wuxuu yidhahday fitnada ka weyn maxay tahay inaad isu aragto adigu fadli uu rasuulkii ka gaabiyey inaad uga hormartay waa arrin la yaabla weeyaan marka qof kastaoo mubtadic ah arrintiisu waxa weeyaan marka ku cibaadeysanaya waxaan rasuulku ku cibaadeysan inuu isu arko inuu u hormaray shay wanaagsan daaco ah fadiilo ah rasuulkiina uu ka gaabiyey shay marka uu rasuulkii ka gaabiyey inuu gacanta ku dhiga buu qofkaas isu haystaa marka mubtadaca waa arrin khatara weeyaan marka marka waxyaalaha shubuhaadka ah oo diinka saxiixa aan ahayn waxay u sababi karaan qalbiga bini aadamka in uu jirado jiradaasna marka dambe ay gaarto mawtul qalbi waxaaba dhici karta qofka mubtadica ah qofka u taga ama la fariista ama la saaxiiba inay arrintaasu isaga usoo tallaabto waxaa laga wariyey xasanulbisri inuu yidhaahday alxasanu albasri laa tujaalis saaxiba bidcatin fa inahu yumridu qalbak wuxuu yidhaahday qof bidco saaxiib la ah hala fadhiisan adigu saaxiib hala noqon waxa weeyaan qofkaas wuxuu jirinayaa qalbigaada marka qofkii mubtadic ahaa qofkii la fadhiistay haddii la yidhaahday qalbigiisa ayaa arrintaasi jiro u keenaysaa qofkii mubtadica maxaa loo maraynaya markaas waxaa dhici karta marka jirada inay ku weynaato oo ay arrintiisana isu waxa weeyaan isu bedesho ama ay u tallaabsato riddo iyo kufri sidaa daraaddeeda waxa uu yidhaahday maxamed ibnu siriin inii araa asra asraca annaasi riddatan asxaabu lahwaa waxaan arkaa buu yidhahda dadka dadka ugu degdega badan riddada iyo gaalnimada inay yihiin dadka ahlulbidaca ah marka qofku waa inuu isku dayaa hadduu dareemo qalbigiisa futuur inuu ku yimaaday inuu ka ilaaliyo shubahaadka inuu raacraaco ama waxyaalaha shahawaadka oo nafsadu ay jeceshahay inuu raacraaco si qalbigiisu markaas uu nadiif u noqdo oo waxa weeyaan uu u noqdo qalbi caafimaad qaba hadduu qofku marka qalbigiisu uu jirado oo uu dareemo cibaadaadkii inuu ka gaabiyey oo awaamirta ilaahay uunan si fiican u hayn oo wixii ilaahay uu ka reebay uunan si fiican uga joogsan masaajidkii waa yimaadaa haweenkana suuquu kula cayaaraa jamaacaadka marmar waa yimaadaa marmarna waa u gooyaa waxa weeyaan qofka saas oo kaleeta ah waxaa loo baahan yahay inuu qalbigiisa daaweeyo oo waxa qalbiga daawada u ah uu ku daaweeyo waxyaalaha marka caafimaadka qalbiga u ah waa badan yihiin waxaan ka soo qaadaynaa dhowr arrimood oo uu sheegay alimaam abu zakariya yaxya bnu mucaad bnu jacfar arraazi alimaam aljaamic bayna alcilmi waalcibaada imaam a'imada kamida muslimiinta ayaa wuxuu yidhaahday dawaau lqalbi khamsatu ashyaaa qiraa'at lqur'aani bitafakur wa qiyaamu lleyl waaltadarucu cinda asaxar wamujaalasatu asaalixiin wakhalaa'u lbatni dhowr sheego buu sheegay marka oo qofka futuur uu gala qalbigiisa ama qalbigiisu uu xanuunsado qalbigiisu uu jirado inuu isku daaweeyo waxyaalahaas daawada qalbiga u ah waxaa kamid ah marka waxyaalahaas u horeeya qur-aanka akrintiisa oo qofku qur-aanka inuu akriyo oo uu isku dayo inuu wax ka fahmo oo qur-aanka waxa uu ugu yeerahayo waxa uu amrahayo waxa uu ka reebahayo inuu wax ka fahmo inuu isku dayo waa risaalo ilaahay subxaanahu watacaala oo usoo diro xaggiisa kaga timid waxaa la doonaya marka risaaladaas kuu timid inaad isku dayado inaad fahamto oo dhaqan gelid oo ku dhaqanto oo amal fasho qur-aanka caafimaad weeyaan marka ilaahay subxaanahu watacaala sita aayaad buu wuxuu ku sheegay qur-aanku inuu caafimaad yahay caafimaadkaas marka ahlulcilmiga waxay dhaheen caafimaad jasadka ah iyo caafimaad ruuxa iyo qalbiga ah labadaba waxa weeyaan caafimaad buu u yahay waxaa loo baahan yahay marka qofka inuu ku dadaalo qur-aanka akrintiisa oo waxa weeyaan maalin kastaba isku dayo qur-aan inuu akriyo waxaa la weydiiyey alimaam isxaaq ibnu rahuya waxaa la yiraahday qofka qur-aanka akriya oo qur-aanka xifdisan ama misxafka ka akriya bal ka waran maxaa loo baahan yahay inuu dhammaystiro qur-aanka ama qur-aankii uu khatimo markaasuu wuxuu yidhahda waxaa loo baahan yahay afartankii maalmood ugu badnaan afartan maalmood inuu qur-aankii ku dhammeeyo afartan maalmood gudahood waxaa loo baahan yahay qofka muslimka inuu qur-aanka ku dhammeeyo oo uunan qur-aanka ka hijroonin wuxuu leeyahay nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi markuu cabdullaahi bni camrin uu amrahayey inuu qur-aanka akriyo oo uu khatimo wuxuu leeyahay wuxuu ku yidhaahday nebigu iqra'i lqur'aana fi arbaciin afartan beri ku akri buu yidhaahday cabdullaahi bnu camrin radia allahu canhuma wuxuu sheegtay marka awood iyo karti intaas ka badan marka si usoo dejinaya u dhahaya bil kusoo akri toban ku akri toddoba ku akri markii dambe saddex buu ugu dhameeyey saddex ku dhameey buu yihi qur-aanka marka ugu badnaan waxaa loo baahan yahay qofka muslimka ah inuusan moogaanin qur-aanka khatmigiisa afartan beri waxaa laga wariyey alimaam azahid alcaabid ardaygii cataa ibn abi rabax wuhayb ibnulward wuxuu yidhaahday lam najid shay-an araqa lihadihi alquluubi walaa ashadda istijlaaba lilxaqi min qiraa'ati alqur'aani liman tadabbarahu ninkaa waxa weye nin zaahid ah oo imaam ah la yidhaahdo wuhayb ibnulward waxa weeyaan cataa ibn abi rabax oo tilmiid ibn cabaas ah ayuu isaga arday u ahaa wuxuu yidhaahday maana arag buu yidhaahday shay quluubtan ka jilci og oo kasoo jiidi og xaqa qur-aanka akrintiisa qofkii waxa weeyaan se qur-aanka ku tadabbura oo macaanidiisa isku daya inuu fahmo waxyaabaha qawluubta lagu cilaajiyo waxaa ka mid ah qiyaamuleylka inuu qofku isku dayo habeenkii khaasatan waktiga dambe oo saxarka ah in uu wax isku dayo salaad inuu dukado ama saddex ragco ha noqoto ama shan ha u noqoto ama toddoba ha u noqoto wax un inuu isku dayo inuu qiyaamuleylka wax ka dukado waxa weeyaan waxa shay aada iyo aada u qiimo badan weeyaan qiyaamuleylka salaad aada iyo aada u qiimo badan weeyaan salaadaha faradka markii laga soo reebo salaada ugu qiimaha badan waxa weeyaan salaada qiyaamuleylka waxa uu wariyay alimaamu tirmidi can abi umamata ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaal calaykum biqiyaami alleyl fainahu da'bu saalixiina qablakum waqurbat ila allahi caza wajal ومكفرة للسيئات ومبرأة من الإثم ومنهاة عن الإثم wuxuu leeyahay waxaad ku dadaashiin ood laasimtiin qiyaamuleylka dadkii idinka horreeyo wanaagsanaay dhaqankoodii weeyaan waa arrin ilaahay idin dhoweynaysa waa arrin dembigiina baabi'inaysa waxa weeyaan idinkana reebaysa ama idinka fogeynaysa dembiyaalka marka waa shay dembiyaalka ay quluubtu la jirado la jirato wixii kaa fogeynhayay qiyaamuleylkii baa kamid ah waa inuu qofku marka isku dayaa inuu waxa weeyaan salaatuleylka qeyb ku yeesho oo noloshiisu aynan noqonin sida uu habeenkii u seexdo inuu fajarkii soo kaco waxa uu wariyey xadiis kale dabaraani can cabdillahi ibni mascuud radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaal ydxak allahu caza wajala ila rajulayn rajulu qama fi jawfi leyl waahluhu niyaam fatatahara uma qama yusali fayadxaku allahu ilayh ورجل لقي العدو فانهزم أصحابه وثبت حتى رزقه الله عز وجل الشهادة وحوليه حديث كان نبيه إلهي سبحانه وتعالى وحو قصل هيا لبنين nin habeenkii dhexdiisii istaagay isagoo markaa dadka ahalkiisa ahaa ay hurdahayaan markaas buu soo weysaystay markaasuu istaagay isagoo dukanhaya ninkaa ilaahay baa u qoslahaya hadduu ilaahay subxaanahu watacaala kuu qoslona waa kuu naxariistay wanaag baad gacmaha ku haysaa marka waa inaad ku dadaashaa oo isku daydaa inaad fadligaas iyo karaamadaas aada wax ka hesho ninka labaad waxa weeyaan nin cadowgii la kulmay oo cadowgii ay is arkeen gaaladii iska hor yimaadeen raggii marka muslimiinta ahi oo isaga jihaadka kula jiray oo safkiisa taagnaa way ka carareen wayna ka jabeen isagii baa sugnaaday ilaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku arsuqay shahaada fii sabiilihi ninkaasna ilaahay baa u qosla marka qiyaamuleilka wuxuu ka mid yahay marka waxyaalaha ilaahay subxaanahu watacaala uu ku hagaajiyo qofka oo quluubtiisu ay ku nuurto oo ay ku caafimaado waxaa kamid a waktiga saxarka qofka in uu ilaahay subxaanahu watacaala dembi dhaaf weydiisto ilaahay wuxuu ku ammaanay dadka wanaagsan waalmustakfiriina bilasxaar iyo kuwa dembi dhaafka ilaahay weydiista asxaarta waktiyaalka u dambayda habeenka weeyaan aayad kale wuxuu ku yidhaahda wabilasxaari hum yastakfiruun waktiga maaragtay asxaarta ah iyagu dembi dhaaf bay ilaahay weydiistaan waktigaas marka waa waktiga ilaahay uu soo dego oo qofka waxa weeyaan hadduu ilaahay wax ka baryo waktigaas oo kale oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ka aqbalo wakti aada iyo aada u qiimo badan weeyaan bacdul aathaar yaa la weriyo dhahaysa daa-uud nabiyullaahi daawuud calayhi asalaatu wassalaam ayaa jibriil weydiiye o wuxuu yidhaahday waktigee ugu wanaagsan waktiyaalka ilaahay subxaanahu watacaala uu ducada aqbalo markaasuu wuxuu ku yidhaahday ma garanayo laakiin waxaan arkaa waktiga saxarka la gaaro inuu carshiga ilaahay uu dhaqdhaqaaqo marka waxaan u malaynayaa buu yihi waktigaas inay waktiyaalka ugu wanaagsan tahay marka ilaahay la baryo oo ilaahay subxaanahu watacaala qofka uu ka aqbalo baryaha waxyaalaha markaa qalbiga lagu nadiifiyo oo waxa weeyaan quluubta lagu tahiro waxaa ka mid ah alixsaan ila alyataama waalmasaakiin in ixsaan loo sameeyo loo dadaalo ilmaha agoonta ah dadka masaakiinta aan waxba haysanin kaalmayntoodu dhaqaaleyntoodu waxsiintoodu waxyaalaha quluubta jilciya oo hagaajiya ayay ka mid tahay sida uu tilmaamahayo xadiiska u wariyey alimaam axmed min xadiidi abi hurayra radia allahu canhu ana rajulan shakaa ilaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalama qaswata qalbi abu hurayra wuxuu leeyahay nin baa u sheegtay rasuulka qalbi adeyg qalbigiisa oon jilicsanayn oo aan markaa u jilicsanayn cibaadaadka ilaahay iyo daacaadkiisa waa qalbi jiran weeya marka qalbiga adag waa qalbi jiran fa qaala in axbabta an yaliina qalbuk famsax ra'sa alyatiim wa atcim almasaakiin wuxuu ku yidhaahday haddaad doonayso qalbigaadu inuu jilco oo qalbi u jilacsan ilaahay daacaadkiisa uu noqdo waa weeyaan qofka yatiimka canuga yatiimka madaxiisa masax buu yidhaahday dadka masaakiintaana quudi waxyaalaha la tajrubeeyey bay ka mid taha marka dadka masaakiinta waxsiintooda iyo kaalmeyntooda iyo agoonta waxyaalaha qalbiga nuuriya oo nafsada qofka inshiraax iyo maaragtay farxad u keenay ka mid tahay sidaa daraaddeed marka alimaam axmed axmed ibn xambal baa nin weydiiyo wuxuu yidhaahday kayfa yariqu qalbii qalbigaygu sidee uu u jilcayaa maxaan ku daaweeyaa maxaan ku jilciyaa markaasuu yidhaahday udkhuli lmaqbara wamsax ra'sa alyatiim sidaa qalbigaada ka dareento adayg iyo ka gaabin cibaadaadkii uu ka gaabiyo maqbarada gal buu yidhaahday tag maqbarada cibraad ka soo helaysaa qalbigaaduna wuu ku degahayaa wuu ku jilcahayaa canuga yatiimkaana madaxiisa masax buu yidhaahday marka de soomaalidu ilmo badan oo aytaam bay leedahay ama caalam islaami ilmo badan oo aytaamah oo xuruufta dhacaysaa ay waalidiintoodii baabi'isay baa jira eh waxaa loo baahan yahay marka in xil la iska saaro dadka muslimiinta ah aytaamtoodii in la daryeelo oo lagu dadaalo qofka muslimka ah waxay u leedahay qalbi nuura iyo nafsad nuurta ayay arrintaas u leedahay waxaa kamid a waxyaalaha quluubta lagu hagaajiyo oo lagu jilciyo ziyaaratu lqubuuri bitafakuri fii xaali ahliha wa masiirihim qofku inuu ku tafakuro qubuurta intuu tago dadkii walaalihiisa ahaa qaraabadiisa ahaa oo kaga soo horreeyey oo qubuurta maanta waxa weeyaan degan xaaladoodii meesha ay martay meesha ay ku dambeysay waxa ilaahay ay kala kulmeen waxa weeyaan qofku waa inuu ku fekeraa waxa uu wariyey alimaam axmed min xadiidi anas ibni malikin radia allahu canhu qaala kuntu qad nahaytukum can ziyaarati lqubuuri uma qad badaa lii anaha turiqu lqalba watudmicu alcayn watudakiru alaakhira fazuuruuha walaa taquluu hujraa waxa uu leeyahay xadiidkaas nebiga ayaa wuxuu yidhaahday waxaan awel hore idinka nahiyey qubuurta ziyaaradeeda laakiin hadda waxaa ii muuqata qubuurta ziyaaradeeda inay quluubta jilcido oo ay indhaha biyo ka keento oo ay qofka aakhira xusiisido soo ziyaarta qubuurta hadalla xunna ha ku hadlinina waxaa la wariyey axadu taabiciin ibnu abidunya ninka la yidhaahdo fi kitaabi alqubuur wuxuu leeyahay wuxuu wariyey qiso dhahaysa nin taabici aho la yidhaha rabiic bnu khuthaym aad iyo aada u qiimo badan iyo wuxuu leeyahay kana ida wajada min qalbihi qaswatan ya'ti manzila sadiiqin lahu fi lleyl qad maat fayunaadi ya fulan ibnu fulan ya fulan ibnu fulan uma yaqulu layta shicrii ma facalta wama fucila bika uma yabki xataa tasila dumuucuh wuxuu wariyey ninkaas abubakar ibn abidunya fi kitaabi alqubuur wuxuu leeyahay rabiic ibnu khuseymin in la yidhaha taabici weeyaan qalbigiisa markii uu ka dareemo qaswa iyo adeyg wuxuu u imaan jiray nin saaxiib ay ahaayeen gurigiisa habeenkii ninkaasna wuu dhintay markaasuu sidaa ula hadli jiray sidii nin la joogo kale wuxuu leeyahay war hebel hebelow war hebel hebelow marka wax u jawaabahaya dama laha markaasuu leeyahay haddaan ogaa lahaa waxa aad samayday iyo waxa lagugu sameeyey haddaan ogaa lahaa cibraan ka heli lahaa markaas buu ooyi jiray ilaa ooyintii ay waxa weeyaan shubanto marka qofka qalbigiisa futuur ka dareemaa waa inuu ka qayb galaa janaa-ista iyo waxa weeyaan dadka maaragtay la duugahayo iyo qubuurta ziyaaradeeda iyo waa inuu isku dayaa qalbigay caafimaad u tahay waxaa kamid a waxyaalaha qalbiga lagu jilciyo oo lagu nadiifiyo lagu hagaajiyo aklul xalaal waa arrin aada iyo aada u qiimo badan weeyaan marka aada iyo aada u weyn xalaasha cunitaankeeda waxaa dhici karta qofka inuusan dareensanayn meesha looga yimid ay dhici karto marka kasab xun intuu ka shaqeeyey inuu qalbigiisii la jiraday sida haddii uu cunno xun uu cuno jasadkiis uu la jira jiray waxaa dhici karta marka cunnada aan xalaasha ahayn oo khabiidka ahu inay sabab u noqoto cudur inay u keento qalbigiisa oo qalbigiisu uu qaado cudur macnawi ah waxa uu wariyey abu nucaym fi kitaabi alxilya can cumar bni saalex altarsuusi qaala dahabtu ana wayaxya aljalla yawma ila axmed ibni xambal aniga iyo nin la yidhaahdo yaxya aljalla ayaa isu raacna buu leeyahay axmed ibni xambal fasa'altuhu waan su-aalay faqultu raximaka allah ya aba cabdillahi bima taliinu lquluub waxaan ku yidhi buu yidhaahdo ilaahay ha kuu naxariista eh maxay quluubtu ku jilacdaa faqaala yaa bunay biakli lxalaal xalaasha cunitaankeeda xalaasha cunitaankeedu waa shay qalbiga u wanaagsan waa shay nafsada u wanaagsan markaas baan ka tegay buu yidhaahday nin saaxiibkiisa oo zaahid ah aada iyo aada u qiimo badan oo la yidhaahdo bishri ibn alxaaris alxaafi ayaan u tegay buu yidhaahday faqultu lahu yaa abaa nasrin bima taliinu lquluub quluubtu maxay ku jilacdaa faqaala alaa bidikri illahi tatma'inu lquluub quluubta waxa weeyaan dikri ilaahay ayay ku degtaa oo ku jilacdaa qultu inii ji'tu min cinda abi cabdillaahi wuxuu leeyahay waxaan ku idhi waxaan ka imaaday abu cabdillaahi axmed bn xambal markaasuu wuxuu ku yidhaahday bishir ayu shayin qaala laka abu cabdillaahi waxa uu kuu sheegay abu cabdillahi maxay yihiin muxuu kugu yidhaahday markaasa waxaan ku idhi buu yidhaahday qaala abu cabdillaahi taliinu lquluubu biakli lxalaal markaasuu bishir wuxuu yidhaahday jaa bilasli jaa bilasli shay asalhu la yimaado shay asal ah ayuu asiibay waan ka tegay buu yidhaahda marka nin kaleu u tegay oo zaahid ahaa waktigaas joogay oo alimaam axmedna uu ammaani jiray la yidhahdo cabdilwahaab alwaraaq markaasna waxaan ku idhi buu yidhaahda ya abalxasan bima taliinu lquluub quluubta maxay ku jilacdaa ku wanaagsanaataa ku hagaagtaa markaasuu yidhaahda alaa bidikri illahi tatma'inu lquluub dikriga ilaahay ayay quluubta waxa weeyaan ku degtaa oo ku hagaagtaa markaasa waxaan ku idhi buu yidhaahday fa inii ji'tu min cindi abi cabdillaah waxaan ka imaaday aniga abu cabdillahi axmed bin xambal baan ka imaaday markaasuu wuxuu leeyahay ixmarat wajnataahu daankiisa labadiisa dhinac ayaa wuxuu leeyahay gaduutay min alfarax farax awgeed waxa uu ku farxay yacni jawaabtaas uu ka keeni doono axmed ibn xambal buu ku faraxsan yahay faqaala lii ayu shayin qaala laka abu cabdillaah waxa uu waxa uu muxuu kugu yidhaahda abu cabdillaahi muxuu kuu sheegay faqultu lahu biakli lxalaal buu ii sheegay xalaasha cunitaankeeda qaala jaa biljawhar jaa biljawhar wuxuu la yimaado jawhar wuxuu la yimaado jawhar marka shayga xalaasha cunitaankeeda waa shay aada iyo aada u qiimo leh oo qofka suluugiisa iyo dhaqankiisa iyo qalbigiisa qeyb ka qaadata qof mathalan riba cuna ama wax khiyaanaa cuna ama kasoo aan xalaal ahayn ka shaqaysta ee markaas doonaya inuu toosnaado oo dhaqankiisu uu toosnaado oo qalbigiisu uu toosnaado wax dhici kara ma aha qofka marka waa inuu iska hubiyaa waxa uu cunahayo iyo kasabkiisa waa inuu iska hubiyaa inuu shay xalaala uu yahay waxyaalaha marka qalbiga lagu hagaajiyo waxaa ka mid ah dikriga ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay subxaanahu watacaala aayad buu ku yidhaahday alaa bidikri illahi tatma'inu lquluub dikriga ilaahay bay quluubta ku degtaa marka waxyaalaha qalbiga hagaajiya waa waxa weeyaan qiimaha uleh qalbiga nafsada bini aadanka ayuu dikriga ilaahay ka mid yahay qofka maxaa loo loo baahan yahay marka adkaarta ma'suuraadka inuu aada u akriyo adkaarta subaxii la akriyo adkaarta galabtii la akriyo munaasabaadka kala duduwan adkaarta la akriyo qofku inuu ku dadaalo loo baahan yahay uuna jeebkiisa ka bixinin kitaabka la yidhaha alxusn alxasiin waxa uu wariyey abu wuxuu uu yidhaahday abudarda radia allahu canhu saxaabigaas jaliilka ah likulli shayin jilaa wa ina jilaa'a alquluubi dikru llahi caza wajala shay kasta wax lagu nadiifiyo lagu caddeeyo buu leeyahay buu yidhaahday quluubta waxa lagu caddeeyona waxa weeyaan dikriga ilaahi subxaanahu watacaala marka qalbiga noloshiisa wanaagsan waa dikriga ilaahay sidaa daraaddeeda wuxuu leeyahay ibnu qayim raximahu llahu samictu shaykha alislaam yaquul addikru lilqalbi mithlu lmaai lisamak dikru qalbiga wuxuu u yahay sida biyuhu ay kalluunka u yihiin marka dikri la-aan qalbi ma noolaa karo sida kalluunka uuna biyo la-aan noolaa karin sidaa daraaddeeda wuxuu leeyahay ibnulqayim raximahu llah xadartu shaykha alislaam ibna taymiya مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار ثم التفت إلي فقال هذه قدوتي ولو لم أتغد هذا الغداء لسقطت قوتي وحلي أنتو صباحي مركو دكدي uu fariistay uu ilaahay aada iyo aada u xusay oo dikriga ilaahay u akriyey ayuu markuu dhamaystay intuu isoo fiiriyo wuxuu yidhaahday quraacdaydii waa tanaa waxa aan ku quraacanhayo waa dikriga ilaahay quraac saxa weeye quraac way tahay waa quraacsi qiimo badan haddii aanan quraacdan aanan ku quraacan quwadaydu way baaba-aysaa awoodayduna waa tirmaysaa buu leeyahay marka dikriga ilaahay waxa weeyaan shay qalbiga u ah caafimaad oo awood qalbiga siiya waxyaalaha marka qalbiga nadiifiya waxaa kamid ah mujalasatu saalixiin dadka wanaagsan inuu qofku la saaxiibo oo iyaga la fadhiisto oo iska ilaaliyo dadka xuxun suxbadooda oo aan wanaagsanayn qalbigiisa inay jiriyaan baa dhici karta qofka saaxiibkiis ayuu ku ta'asuraa haddaad saaxiibkun leedahay meelo aan wanaagsanayn tag taga waxaa dhici karta isaga oo kale inaad noqoto fil akhiir waa inuu qofku iska ilaaliyaa marka dad xun inuu la saaxiibo waatuu shaacirkii u yidhaahday can ilqariini cani saaxibi laa tas'al was'al cani ilqariini yacni qofka waxa weeyaan haweydiin haweydiin qofka isaga haweydiin laakiin saaxiibkiisa fiiri sida uu yahay xaaladiisu sida ay tahay waxaa kamid a waxyaalaha quluubta lagu hagaajiyo qofku inuu iska ilaaliyo dheregta badan waa arrin muhiima weeyaan mar kasta qof qofku inuu dheregsan yahay calooshiisu ay buuxdo ma wanaagsana waxa weeyaan qalbiga dhibaato ayay dheregta badan u leedahay marka mar kasta inuu maaragtay cunno intuu ka dhergo umana markaasna cibaadaad uu samaynin waxyaalaha qalbiga qallajiya ama qalbiga jiriye ayay kamid tahay marka taasna halayska ilaaliyo kelimadeydii waxa weeyaan hawada intaasaan kusoo gaabi lahaa marka wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedi wacala alihi wasaxbihi wasalam